barashada iyo ku shaqaysiga noocyada kala duwan ee farsamada gacanta ayaa muddooyinka dambe fursad shaqo u noqotay qaar ka mid ah gabdhaha dhalinyarada ah ee ku nool magaalada kismaayo fursadaasoo wax badan ka bedeshay noloshooda magaalada kismaayo waxaa marba marka ka dambeysa kusoo badanaya gabdhaha baranaya islamarkaana ku shaqaysanaya xirfadaha farsamada gacanta kadib markay arkeen muhiimada ay leedahay xirfadaha sida sameynta shaambada harqaanka iyo iyo qurxinta dumarka oo ay ka maareyn karaan noloshooda iyo midda qoysaskooda saacdiyo mahad faarax waa gabadh dhalinyaro ah waxay baratay farsamada gacanta gaar ahaan sameynta shaambada waxay idaacadda waamo uga warbixisay xirfadda ay baratay waxa ku dhadhiyey iyo siday uga maareyso nolol maalmeedkeeda magaceyga waa sacdiye mahad faarax waxaana bartay dharkariska shaambada farsamooyin kala duwan maasha allah horta waxaa igu dheliya asxaabteyda oo fara badan oo waxaa arag wax badan sameyneyso qaybta dharkariska shaambada waayo soomaaliya saa un hereegsmaayo ma arkin ruux shaamba soo dhalinayo anee marka waxaa dhimce inaan sameeyo shaambada sidii lou sameeyo darteed ayaan u bartay shaambada haa wax badan aa iga hor imaaday waayo dad badan oo familka waxay dheheen shaambada maxaa la baranaysaa shaambada wax la barta miyaa lacag aa kaaga xigto ane waxaa dhahay shaambada qasab waayo waayo qof ficiga ayaa sameeyey anigana waxaa damcay inaan sameeyo haa waxaa igu dhiirgeliyey waayo ruux ficiga ah islaan ficiga ah waa samaysay ane waxaa idhi in adeero waa sameyn kartaa samee marka sidaa darteed aa igu dhiirgelisay dhanka kale caasha cabdi maxamed ayaa iyana baratay qurxinta dumarka sida cilaansaarka iyo maakaabka waxa iyana ah inoo sharxaysaa waxay ku dooratay xirfadan iyo muhiimada ay u leedahay barashadeedu waa mahadsantahay waa dhowahay magacay waa caasho cabdi maxamed waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo waxaan wax ku bartay ama aan ka mid ahay dadka bartay farsamada gacanta waa qaybo badan yahay marka la dhaho farsamada gacanta wuxuu isugu jira cilaansaar qurxinta dumarka oo make-abka ah dharkarinta sameynta shaambada iyo harqaanka anigu si gaara waxaa u bartay harqaanka oo aan jeclaa inaan barto wallaahi weligay waa jeclaa inaan barto sida wax loo talo waxaana arkay dee inaan baahi badan u qabo oo mar kasta yacnii aadan bannaanka ka heli karin mararka qaar adigoo muhiim u ah aadan heli karin soo marka sidaa darteed waxaa isku dayay inaan barto waa mahadsantahay horta qof walba waxa markii uu barto waxaa qurux badan ama muhiim ah wixii u bartay inuu soo bandhigo kuna shaqaysan karo baahidii u bartayna ay bedeli karto wixii uu bartay marka waxaa rajeynahayaa bilahan isbuucyada soo socda wixii aan bartay inaan helo miro dhalkooda